halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
heshiis dhinaca dhoofka muuska oo ay wada gaareen wadamada soomaaliya iyo turkiga ayaa keenay in beeraleyda muuska beeran jirtay ee gobolka shabeellaha hoose mar kale ay dib u tabcaan iyadoo saddex sano iyo bar lasoo dhaafay oo uu hakad ku jiray dhoofka muusku aysan tabcin heshiiskan oo dhacay janawari labaiyo tobankeedii sanadkan labakun sideed iyo toban ayaa wuxuu dhex maray dalalka turkiga iyo soomaaliya axmed maxamed mayow oo ah milkiilaha dhulbeereed cabir dhan shan iyo toban hektar kuna yaala degmada afgooye waxaa sanadkan u beeran toddoba hektar oo muus ah muddo lix bil ayayna tacban yihiin wuxuu sheegay in beerista muusku ay ku timid markuu helay wargelin uga timid shirkadihii horey muuska u dhoofin jiray oo uu sheegay inay u suuq hayaan waxayna wargelintaasi timid si gaara sida uu sheegay bishii februari ee sanadkan waxaana u soo gudbiyey guddiga beeraleyda soomaaliyeed aad iyo aad ay ugu diyaargaroobeen waayo sanadkii hore halay mogta waxay ku beernay oo dhan haye marka suusisna moosku abahan sagaal bilood oo ku baxa haye hadda diyaargarowgooda aad iyo aad ay wanaagsan yahay hadda marka dhul intee la eega kuu tacban todoba hektar ah oo hadda beeran moosku beeran kala qaybiyaa mogta sidiisaba haye qayb beer- moos markii laga dhigo qayb galleya laga dhigaa qayb liina laga dhigaa
haye qayb khudaara laga dhigaa mhm Mm, qaris badan waa galaa banaanka xitaa ma soo saari karata hayaas ilaa ay todoba waa gashay hadda toddoba kun oo dollar Ah. aad aad ayaan ugu farxay beeraleyda mooska tacban aad iyo aad waa ugu farxaa kaas waa barnaaba wallahi suuq geyntaas aad aa loo rajeyay haddii la helo aad ay u fiican tahay shacabka mooskana waa badanaa marka Waa ka- qarashkiisaa badan geedkan wixiisoo dhan doolar waay daawo u baahan yahay bii joogta u baahan yahay waxaan kuu sheegaa haddii dhoof loo helo oo maxaan ku dhahaa dibadda loo iib geeyo mhm aad bay aad baa lacag fiican uga helin laakiin gudaha haddii ay tahay isku celcelin shaqaalaha iyo asaga shaqada laga qabanay leedahay wuxuu sheegay in beertiisa inay si wanaagsan u tacban tahay hadda ay sabab u tahay markii uu daaweyn ka helay guddiga beeraleyda taasi oo ahayd daawada nuuca cayaanka lagu dilo wuxuu xusay in sanadkii hore laba kun toddoba iyo tobankii aanu waxba beeran sababtuna ay ahayd in webigu uu qalalnaa marna webigu uu biyo yareeyey taasina ay sabab u noqotay in aanu muus tacban maadaama muusku aanu bixi karin biyo la-aan wakhtigii webigu qalalnaa waxay ahayd bilowgii laba kun toddoba iyo tobankii balse wuxuu ka faa'iidaystay biyaha webiga ee dib u biyo keenay wuxuuna sheegay inuu beertiisa dhexdiisa ka dhistay waasko ama meel biyaha lagu keediyo oo uu biyaha webiga uu ka soo jiido matoorka u gaarka ahi ay ku keedsamaan beeraleyda ayaa sheegaya inay beereen noocyo tayo wanaagsan oo muus ah oo ay ka mid yihiin koodi niina banaana iyo sandi kuwaas oo ah noocyada ugu fiican ee loogu talagalay in loo dhoofiyo dibadda abuurkooduna waa mid waddanka horey u yaalay muuska ayaa ku baxa sagaal bilood wuxuuna ahaa ka hor tan iyo laba kun shan iyo tobankii dalagga labaad ee ugu badan ee waddanka dibaddiisa loo dhoofiyo marka laga soo tago liin dhanaanta iyadoona loo dhoofin jiray waddamada carabta wuxuuna u istaagay markii ay xumaatay tayada muuska soo go'a iyo gaadiidka badda ee loogu qaadayo oo labaatan maalmood ka badan badda kusii jira muuskiina suuqyada tago isagoo tayo wanaagsan lahayn muuse warsame indha yare oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda dhoofisa muuska ee somaali fruits ayaa radio ergo u sheegay in sanadkan uu si toosa u bilaabanayo dhoofinta muuska wuxuuna xusay inay ku wargeliyeen beeraleydii muuska beeri jirtay suuqyada cusub waa arrimo badanaa ku jirnaa oo sidii mooska soomaaliya uu u dhoofi lahay oo dibadda loogu dhoofi lahay dalkana si wanaagsan looga soo saari lahay asagoo tayo leh oo tiro leh oo wanaagsan sidii dalka looga soo saari lahay dibaddana uu u dhoofi lahay ayaan arrimahooda ku jirnaa waana noo dhodhowdahay insha allah in la dhoofiyo ayaan rajaynaynaa sanadkan adiga sanadkan gudihiisa intaan ku jirno bilaha sanadkan ka dhimanaan rabnaa inaan dhoofinno haddii alla idmo Ee, marka waa isku toostoosaynaa waxyaalo badan oo u baahan yahay dhoofintiisu mar haddii khaarijiya wax loo dhoofinayo wuxuu u baahan yahay wax tayo leh oo maaragtay nadaamsan in la dhoofiyo moosow moos ma tahay dibadda looma dhoofiyo waxaa la rabaa mooska soomaaliya adduunka inta laga warayo moos aad u wanaagsan oo adduunyadu jeceshahay waaye marka mooska soomaaliya oo la arki jira isagoo ah inuu sayladaha adduunka tagaan aan ka shaqaynaynaa dabo badanaa u baahan shirkado badan oo adduunyada ka tirsanaa noo yimid Eh, hadda laakiin waxaan rabnaa waktigaan ugu horeeya khaliijul carab inaan inaan geynaan doonaynaa haddii ilaahay wadahadalaa jira dowladda iyo turkigu ay isla galeen wadahadal baraybada oo aan dowladdu hadda shaqo ku lahayn oo ganacsato turkiya iyo ganacsato soomaaliya ay ka wada hadleenna waa jira asigana oo moosku inuu dhulka u dhoofo xooggiisu inuu dhulka u dhoofo ayaan maaragtay ku dadaalaynaa kambaniyaal waxaa jira hadda weliba shaqadii gacanta kula jira oo meelihii uu ka dhoofi lahay moosku gacanta kula jira oo nadaaminaya oo dhisaaya marka insha allah asigana waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda oo sanadkaana inuu turkiga ugu dhoofo wuxuu intaasi ku daray in caqabadihii gaadiid xumida ee ka jirtay dhoofka muuska hadda la xaliyey oo ay quudareynayaan in waddamada talyaaniga iyo turkiga soo dirsanayaan maraakiib leh qaboojiyaal ku filan muuska oo tayo wanaagsan lehna uu gaari doono suuqyada shirkaddan dhoofisa muuska oo horey uga shaqayn jirtay dad tiro dhan sagaashan iyo toddoba qof oo isugu jira qaybaha kala duwan ee maamulka shaqaalaha caadiga iyo kuwa qaabilsan kaxaynta gaadiidka ayaa intuba hadda howshoodii dib u wata waxaana mas-uuliyiinta ay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dhammaan qalabka fududaynaya dhoofinta muuska cabduqaadir cali iidle isaguna waa mid ka mida beeraleyda ay sanadkan u tacban tahay muuska waxaana uu abuur geliyey dhul laba hegtar ah oo iyana ku taalla degmada afgooye cabduqaadir oo la hadlay radio ergo ayaa sheegay in hadda uu beertay muus mooska waa tacabnay oo maasha allah waaye alxamdulilaahi waxaana igu dhaliyey aan ku tacbay maadaama ganacsigana oo noo furmayo mooska hay-ada guddiga ganacsitaa leenahay hay-adihiyaa soo wada amreen iyaba waddanka talyaanigaa soo amray sida hadda oo nalagu soo wargeliyey guddoomiyaha ee beeraleyda nagu soo wargeliyey sidaan ku wada tacabnay maasha allah sidii waagii hore sambaana iyo soomaali fruit camal inay noqotaan rajaynayna insha allah mar dhow laakiin wixii tacab ah maanta boos iga banaan hal fiilo fiilo kulliga haddaad taqaani haddii kale fiila igama banaano oo wada moosaan ka dhigani beeraleyda kale oo tacabka oo mooska ah waa isla wada qabnaa dhammaan ilaa buulo mareer xataa waa wacnay ilaa iyo bariire dhegla waa wada wacnay dhulkaas waa kujira xataa kulli waa wada hadalnay oo mooski saa'ida loo wada tacboyaa oo weliba hadda waddanka dhammaan wada moos waxaa ka mid a degmada afgooye koodhi buulo mareer oo kuntuwaari hoos awdheegle mubaarag ilaa beride ayaa mooska laga tacbaa ha ilaa moos xareed ma ka bixi karo moos biyo hadduu waayo bin aadanka iyo mooska waa saba saba isku mid waayo bin aadanka fiilcaama soco karaa waa maya mooskane biyo meel ka dhow waayo dhoofka muuska oo ah il dhaqaale oo xoog badan beeralayduna u leh ahmiyad weyn ayaa horey waxaa u saarnaa caqabado waaweyn oo ay ugu horreysay waddooyinka oo xumaa ayna adkayd in la soo mariyo sidoo kale abaarihii iyo biyoguristii webiga oo iyana sii adkaysay xaaladda iyo wax soo saarka beeralayda balse tallaabadan cusub ee dib u bilowga dhoofka muuska waxay mar kale ka beddelaysaa xaaladahani iyo quustii ay joogeen beeralayda soomaaliyeed wax badan waxayna u tahay fursad kale oo ay ku horumarin karaan wax soo saarkooda ayna ka heli karaan qarash noloshooda wax ka beddela munasar maxamed cabdi radio ergo muqdisho